inta la xaqiijiyey hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii kooxo looga shakiyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay weerareen gaari laanguruusa ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen laamaha ammaanka haweenayda ayaa geeriyootay kadib markii kooxdan hubaysan ay rasaas la beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay waddada isku xirta magaalooyinka baanisa iyo raamu meel ku dhow tuulada sarmaan ee waqooyiga ismaamulka mandheera gaarigan oo saaka ka soo baxay degmada baanisa ee ismaamulka mandheera ayaa ku sii jeeday magaalada mandheera waxaana saarnaa kow iyo toban qof sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka si kastaba ha ahaatee muddooyinkan dambe deegaanada ismaamulka mandheera waxaa ku soo badanayay weerarada ay geysanayaan kooxo ka tirsan al-shabaab waxaana ugu dambeeyey weerar ay ku dhinteen laba qof koob iyo tobankii bishii labiyo tobanaad sannadkii hore oo ka dhacay waqooyiga ismaamulka mandheera isku soo wada duduubo waddada isku xirta magaalooyinka raamu iyo baanisa ee usaaka weerarka ka dhacay ayaa ka mid ahayd waddooyinka ugu amniga badan ismaamulka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera